bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiinba nabad meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada ugu horreeya aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid noqon doona waddanka yuganda doorashooyin ayaa ka bilaabanaya maalinta berita haddaba maxaa laga filanayaa soddon sano kadib ma ku guulaysan karaa yuweyri museveni xilka madaxtinimo ee waddanka yuganda iyo xaaladda qaaradda afrika oo ay ka mid tahay muddo shan sano ah ayaa ka soo wareegatay markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddanka liibiya korneyl mucamar al khadaafi oo dalkiisaba ku geeriyooday haddaba dadka reer liibiya ma gaareen hadafkii ay lahaayeen ay kacdoonka ay u sameeyeen barnaamijkan dhegaystayaal aan ku falanqayn doonaa doctor cabdiwahaab sheekh cabdisamad ayaa barnaamijka saaka marti iigu ah oo arrimaha dhanoo qaaradda afrika aan ku falanqayn doonno madaxweynayaasha hadda qaaradda afrika qaarkood xukuma muddo dheer ayay xilalka hayeen welina waxay hamigoodu uu yahay in ay sii tartamaan iyo wararkii ugu waaweynaa caalamka jambion liagii kooxihii xalay maxay kala qaateen barnaamijkaad ku maqli doontaan dhegaystayaal kulankii adkaa ee jelse iyo baariis muxuu ku soo gebagaboobay faad cabdigaas ayaan barnaamijkan farsamaynaya cabdirasaaq maxamed faarax shiinana oo idinla socodsiin waa mar kale iyo faaqidaadda wararka heystaasi wadaniga ee arrimaha afrika ka hadlaysa xaliimo khaliif ayaa qaadaysay rabbi naxariistii hasiye barnaamijka faaqidaadda wararka ayay daafur ahayd ee heestaasna waxay ka tarjumaysaa in saaka aan ka hadlayno barnaamijkiisa inta ugu badan arrimaha ka taagan qaaradda afrika goordhow waxaan aadi doonaa dhinaca waddanka libiya muddo shan sano ah ayaa ka soo wareegatay markii xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi korneyl mucamar al khadaafi oo dalkaaba ku geeriyooday kadib markii kacdoon ay sameeyeen dadka reer libiya wadammada ugu quwadda weyna caalamkan ay arrintaa taageereen hase yeeshee waddanka yuganda ayaan ku bilaabayaa oo la filayo inay doorasha ka bilaabato maalinta berita ah haddaba maxaa laga filan karaa doorashadaas doctor cabdiwahaab sheekh cabdisamad ayaa barnaamijka igala qaybgelaya sidaan hore idinkugu sheegay waan soo dhoweynayaa cabdisamad bal soo dhowow midda xigta maxaa laga filan karaa doorashooyin ka bilaabanaya wadanka ugandha mise suuragal tahay inuu mar kale uu soo laabto madaxweynaha wadankaasi uweri museveni oo muddo soddon sano ah talada dalkaasi hayay
horta doorashada hadda uganda ka bilaabatay waxaa la filaya inuu ku guuleysto madaxweyne iminka talada haya madaxweyne yoweri museveni museveni waxaan umalaynaa muddo hadda yani sanadka soddon soddon sano ayuu dalkan xukumayaa haddana waxaa la filayaa doorashadan isaga inuu ku guuleysto ayaa la rajeynayaa nimanka loo loobamayo sida dadka kisabasija iyo ragaan oo lolamayo intaba waxaa moodaa runtii yani waxa weeyaan waa dimuqraadiyadda hadda hadda ka jirta wadanka wadanka wadanka uganda waa runtii mid museveni yani dabada ka riixayo marka mana la filaya runtii wax badan ay kasoo dhixi doonaan natiijada iska caddahay waxa weeye yoweri museveni mar labaad ku guuley mar ashara ku guuleysa xukunka ay noqonaysaa soddonka sano ugu dambeysay dalkaas madaxweynaha isaga muusan soo marin marka doorashada markaad filiso guud ahaan waxa weeyaan waa doorasho inaa la oran kariyo waa doorasho hal dhinac un ahmaad waaya marka in saadaal noocaasa ay soo baxdo mar kale la sheegay in doorashadan uu ku guuleysan karo uweri museveni oo muddo soddon sano ah ka talinayay wadanka uganda maxaa keenay
horta runtii waxa weeyaan madaxweyneha wuxuu isticmaalayaa dhammaan yani awoodii awoodii dawladdu isticmaalayaa booliisku isticmaalayaa wuxuu isticmaalaya intelligencigu isticmaalayaa wuxuu isticmaalaya government machinerygu isticmaalaya si markaa yani nimankaa mucaaradka isaga loo loolamayo aysan runtii yani doorashada u gulaysanin mar uu xirayo mar uu yani doorashada ku shubanayo mar uu doonaya yani adduunkuna naqashiinayo wadanka wadanka wadanka yani uganda ay doorasho ka dhacday laakiin marka dafta laga hadlo doorasho saxa ma ahan waa doorasho doorasho saxa ma ahan maxaa yeelay soddon sano dalka xog ku hayaa hadda vishinka imanka u haya maxay tahay oo hor u hayn waayey dad waxay isweydiinayaan aragtida yani hadda u haya maxay tahay oo soddon sano kahor u heli waayey marka waxaa moodaa runtii madaxweyneyaasha maanta qaaradda africa inta badan ka talisatay sida yani isaga iyo ninka la yidhahdo robert mugabe iyo ninkaan andola andola xukuuman lahayd yani santos iyo raggaas waxay hayeen in ka badan soddon sano ay hayaan albashiirka sudaan xukumay marka raggaan yani waxay ku dad yihiin madaxweyneyaasha maanta qaaradda afrika ku haray ee xukunka ku dhiganay kamid yihiin oo sina xugtaan uusi daynaynin marka unfortunately isbirra haysta waxaa weeyaan hadda ninka iminka la tartamayo sida kisa besiche isna daktar u ahaan jiray ninka la yidhahdo mbamba isna yani prime minister ahaan jiray raggaas kulli rag rag ay lasoo shaqeeyeen museveni lasoo shaqeeyeen imankana doorashada kula lolamayaan yani si xor uma kambayn karaan uma kambayn karaan si yani man waxa weeyaan boliiska cagajugro fara badan ku hayaa xataa taageerayaasha mucaaradka taageerada runtii la beegsanaya marka waxay doorashada ku dhacaysaa yani environmentka aan fiicnan bay ku dhacaysaa maaragtay oo la filaya marka asiga dib ugu soo baxa doorashada waayahay marka haddii ayba dhacdo in uweri museveni oo mar kale uu ku guuleysto madaxtinimada wadanka uganda oo doorashadoodiiba ay bilaabatay maxaa dhici kara
waxa dhici kara malaha uweri museveni dalkan wuxuu la qabsadaa intii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii qabsaday wadanka nabad buu ka xigay waa nabadeeyey sababtaa waa lagu ammaanayaa in wadanka uganda uu nabad ka dhigay waa lagu ammaanayaa laakiin wax badan baa dhigan dadku yani shaqala shaqalaan bahdee dalka ka jirta yani waxa weeyaan wadanka development badan u baahan yahay horumar fara badan ufa dhinaca beeraha dhinaca warshadaha dhinaca yani khadamaadka wax badan inuu qabtaa looga fadhiyey marka soddon sano wuxuu qaban waayey shan sana soo socda kuma qaban karayo marka waxaa fiicneed inuu u baneeyo dhalinyarada micnaha yani dhalinyarada hadda soo kacaysa runtii yani yani awoodda haysa visionka haysa inuu baneeyaa fiicnayd si markaa meesha asi wadanka u gaarsiiyey kor looga sii qaado laakiin waxay noqonaysaa marka isagii marlabaad inuu ku noqdo mastacaad ilaa uu ka dhiminayo maarta sida hadda haysa robert mugabe wadanka zimbabwe haysta sagaashan iyo saddex sano sagaashan iyo laba sano jiraa weli xukunka ku dhigan yahay marka waxaa moodaa dadka afrikaanka runtii waxaa moodaa runtii xukunka aad ugu dhigan yahay maanta waaya dhinaca kale markii la eego soo uma muuqato in raggii la tartami lahaa uweri museveni ay gadaal ka baqanayaan oo ay ka cabsanayaan in la dilo ama la xiro
baranada waa darkiisa yani hadda shalay shalay maanta baa darkiisa daktakista basije waa la qabtay waxaa la geeyey bolistationaa la geeyay haddana waa lasii daayay mina waa cagajugleen weyaan cagajugleen wey mina mina waxaa weye runtii waxaa wanaagsan haddii dalka ina dimuqraati dhabay ka dhacdaa fiicnayd in mucaaradku u ogolaado inay si yani xora si xora micnaha kaambeynkooda u sameeyaan in dadka sabotiska ayaga yani sabot garaynaya ragga mucaaradka ay soo baxaan in yani doorasho ay dhacdo yani xor ah oo micnaha yani oo micnaha cadaawad ku dhacda ayaa dadka filayeen marka hadda lama filaya museveni wuxuu leeyahay dadkan aniga anaa qabtay isagoo burbursan baan qabtay oo kala daadsan uganda anaa isu keenay uganda waa aniga anigana anigana waxaa waxana ugandana ku leeyahay marka aniga haddaan meesha ka baxo uganda ma soconaysa ku leeyahay waa kala daadanaysaa ama aadnadira baahay baahaysa dadka anaa isu hay isku hayo ku leeyahay haddii marka aniga ka dhex baxana dadku wuxuu ku noqonaa ku leeyahay isaga sidoo sida aaminsan yahay dagaaladaysa ka kasoo baxay marka waxa markaad fiirisid waa waxyaaba macnaha dadka ku hanjabay dadka ku hanjabay kamata baa waawaya cabdiwaabow dee in badan n waad la socotaa n waxaa ka taagan n wadamadan n africa n horta maxaa lagu salaynayaa in n madaxda africa ay xilalka ku dhagaan
waxyaaba badan baa lagu sal dhaqan dhaqan ahaan waa lagu salaynayaa hadda markaad fiirisid waxaa jira madaxweyneyaal qaaradda africa xukumaa jira oo inka basada sare xukumayo waxaa kamid a museveni aa kamid a robert mugabaa kamid a ninkan andolo xukumaa kamid a geni bisaw aa kamid a albashir kasuwan ayaa kamid a ninkaan xukuma yani conde president aa kamid a raggaas oo dhan yani wadan cameroonka hadda xukumaanka yani ninka hadda cameroon xukuma kamid a soddon sano in ka badan ay dalku xukumayaan marka waxaa darata waa dhaqan mana caada weeyaan macnaa waxaa la kala saari waayay dadka afrikaanka ah waxay raantii macnaa wax hallo isaan dimuqraadiyadda ee reer galbeedka ka yimaaday ayaaba darata inaysan fahamsanaynba marka weli waxaa maskaxdooda ku kufuran nidaamkii macnaa salaabiinta iyo boqorada iyo ayaa ayaa weli ku kufuran dadka afrikaanka ah marka waxay la jaanqaadi leeyihiin nidaamkan hanaankan gudadirmay ee reer galbeedka ay wadaan ee dimuqraadiyada ku dhisan ee qofka macnaha yani doorasho ku imaa doorasho inuu ku baxo marka kii hadda dowladda inay la qabsanayna moodaa maarta oo runtii nin kasta marka xukunka ku dhigayo oo xukunka macnaha yani ku fikirayo shak markuu hadda ku guuleysta haddana shak santan sano soo socoto habku haddana wuu kusii guuleysan laha uu kasii fikiraa maarta inta bay badarkii macnaha wuxuu qaban lahaa dalka uu ka saari lahaa fili Waa- waa tahay.
wadamadaas iga isbitaal markaad soo qaato dalkan la yidhahdo isha gaana waa dalkii ugu horreeyey afrikaan ah ee xukun qaata ee ka qaata ingiriiska kun sagaal boqol konton iyo toddobadii hiri waddanka loo yaqaana south korea korea waxay xornimada ka qaatay jabaan sanadkaas markaad eegtid konton sana kabacdi xilligii korea xornimada qaadanaysay ee xilligii gaana xuku- xu- xornimada qaadanaysay labada waxaa weeye dhaqaalaha waddanka g d p isku lahaa saddex boqol iyo konton buu ahaa qofkii qofkii sanadkii maanta fiiri konton sana kabacdi south korea halka yaaday south korea way way way baraartay maanta waxay ku biirtay wadamada horumaray ku biirtay daara aw halkeeday taagan tahay haddana markaad fiirisid yani dhaqaalaha iyo natural resourceka markaad fiirisid oo gaana maarta yani hatida maanta gaana ay haysataa yani mid la mid la barbadhigi kara maaha south korea wadamadaas fiir fa east asia fiir wadanka malaysia eeg wadanka singapore fiir wadanka loo yaqaano maarta yani indonesia kulli bay kacaya hore hore hore u socdaan afrikaanka waxaa la degay nimanaan aan ka fog lahayn oo meel u socda aanan garanaynin oo micnaha keliya ku faana ilaa boqor laha maartay waxay ka xun yihiin ay ka liitaan yani wadamadii gumaysan jiray qaaradda afrika ka liitaan maarta xilliga gumaysiga ayay qaaradda afrika ay aadanaa dhamaynayd waxay ku amiraysay gumaysaha naga baxo Waa tahay.
gumaysaha naga baxo afrikaas xukunta Waa- waa- laakiin dadkii afrika xukumay waxayna ka liibtaanba gumaysihii afrika xukumayay waay waay aan iska soo gebagabayno n dhinacan africa su-aasha ugu dambeysoo kaa weydiinayana waxa ay noqonaysaa waad ogeyd n dalalka carabta qaarkood wixii ka dhaco madaxdii muddo ka ariminaysay n dibadbaxyo iyo rabshado dhacay ayaa xilalka looga qaaday n qaarkood waaba ku dhinteen e, kuwan africa weli n xilalka ku dhegan maxaa ugu dambeyntii iyana wajihi doona
waxa weeyaan haddii micnaha yani dadkan hadda afrika ku dhegan waxba ka- waxba kama duwana inay dhacaan waxa waxa weyn maaha inay dhacaan wixii ka dhacay waqooyiga afrika weli wadamada afri wadamada carabta ka dhacay in dadku ay kacaan oo ay micnaha yani baraarugaan oo ay iska qaadaan yani ninkan yani dictatorka ee ku habsaday waxay ka dhacday burkina faso ay ka dhacday burkina faso waad arkaysa yani kale blaise combe combere blaise combere waxa weeye saddex sano xukumayay isagoo sano xukumayay dalkii baa ku kacay baarlamaanka bay gubeen isagii wuu cararay maanta doorashaa ka dhacday marka dadkan hadda afrikaanka ku dhegan xukunka ku dhegan sida robert mugabe yoweri museveni Dos- dos santos ninka labiyo piera all those people macnaha meesha kuwa madaxaas kuli meesha ku meesha ku dhegan waxay sugayaan madaxa dadka afrikaanka inay kacaan oo ay macnaha ay baarlamaanka gubaan oo macnaha isagoo marka arkaya macnaha xukunka laga tuuro wax kaloo hata haree ma laha waayahay n dhinaca bal carabtaan u gudbaynaa n muddo shan sano ah ayaa n ka soo wareegatay n markii kacdoon xilka looga riday oo oo oo ay n wadamo n shisheeye ay taageerayeen n madaxweynihii hore ee dalka libiya n cornel mucamar al khadaafi oo ugu dambeyntii n ku geeriyooday dalkiisa n kacdoonkaas faa'iidadow dhalay maxay noqotay
w wallahi wadanka libiya waxay qaaday wadadii soomaaliya qaaday soomaaliya kacdood baa ka dhacay jabhadahubaysanba ka kacay madaxweynihii taladaha iyo maxamed saad bare xukun ka qaadeen yani libiya waxay qaaday wadadii soomaaliya maxaa dhacay shan sana ka bacdi maxaa dhacay libiya inay kalaga gooday inay laba dowlad samaystay kuma deganta tabrug degan imtrubri degan in ururo islaamiyiin oo mayl adag ay kacaan oo macnaha ay la diriraan in isil ay timaado in alqaida ay timaado in urur kasta waxay noqotay meel macnaha qof kasta filinkiisa ku jiraya maaragtay meel filin lagu daadi ay noqotay ee libiya maaragtay wadankii barwaaqada badnaa ee shirinta faraha badan lahaa ee dadkiisa weelsi ay maanta ay qaadanayeen dadkii maanta qaxootiday noqdeen yani wax qaarkood wadankay gudihiisa ku barakaceen qaar qaxootiday noqdaan wadamada yurubka yani doomaha ku dhamaanayaan qaar waxa weeye islaamiyiin bay ku biiran oo macna waxa weeye waxaa laga dhigtay yani in inay isqarxiyaan baa loo yaa loo sameeyey qaar fara badan yani wadankii wuu wuu kala gogo-ay marka hadda xukuumaddan imanka hadda ay soo dhiseen ee hadda lagu soo dhisay yani hadda wadaagga ah waxaas oo dhibaata horyaal inay ka gudbaan maan waaya dhegaystayaasha bal waxaad xasuusisaa shan sano ka hor halkii ay joogto libiya iyo maanta halkay joogto
libiya shan sano ka hor xilligii mucamar kadaafi uu xukumayey wadanka libiya waxay ahayd dadkiisa waxay qaadanayen welsi ay qaadanayeen qofka micnaha aan shaqaynin lacag buu bisha qaadan jiray marku wuxuu ahaa dal micnaha yacni haba yaraatee dhaqaalahaan aada iyo aada u koraya u ahaa wuxuu ahaa wadan siida kane ku awo si silida soo saaro u ahaa inkastoo ay xukumayeen in la yidhaahdo mucamar alqadaafi oo uu ku xukumayey yani wadan wadanka ma lahayn dastuur muusa lahayn buug asaga u sameeyeen oo green book ama buugii cagaarnaa buu ku xukumi jiray inkastoo mid muqarab oo qariban uu ahaa laakiin haddana xagga nolosha iyo xagga amniga iyo xagga horumarka iyo dhinac walba way ka ficeen libiya maanta heerka maanta ay taagantahay way ka ficneen maanta marka waxa weeyaan waxaa wanaagsanayd iyo si yaro fudud xukunka loogu qaadaa ficnayd habka xukunka loogu qaadaa qaldanayd habka micnaha ninka loo wajahayna way qaldanayd libiya waxay ahayd kadaafi libiya ahaa libina kadaafi buu ahaa marka taa marka lagama fakerin caalamku uu kusoo duulay dalaan kudusishan lahayn oo micnaha dastuur kale kala dhiciyaanan lahayn dal micnaha maxkamadihii ayna jirin dal wuxuu ahaa runtii yani buugaas cagaarka ninkaa oo qorqoray lagu xukumaayo ahaa laakiin taa lagama fakerin laakiin markaas dhaqaal ahaan amni ahaan horumar ahaan maanta lama qof dhigi karaa libiya waxay ahayd wadamada micnaha qaaradda afrika ugu dhaqaalaha fiican bay ahayd wadamada qaaradda afrika ugu waxsoosaarka fiican bay ahayd dadka dadka libiyaanka way noolayaan nolol fiican bay haysteen yani waxaa kusoo kusoo usoo shaqa doorin jiray wadamo badan xataa soomaaliya ku jirta oo shaqa doorin jiray yani libiya shaqa u raadsin jiray masaarada way raadsin jirtay tunisia u raadsin jirtay wadanka la wadaan algeria u raadsin jiray wadamadan galbeedka africa sida yani niger iyo wadamo kaliya waxay shaqa usoo raadsin jiray wadanka libiya maanta libiya waxay noqotay xero lamagalaan ayay noqotay lamagalaan ah oo laisku laynayo oo amniga uu linto oo ilmihii micnaha mustaqbal aysan lahayn dowladda mustaqbal aysan lahayn yani haba yaraatee mase aysan lahayn markii nidaamkan ee galbeedka loo yaqaana yani dastooda bil burburi haddaan is la yihahdo ma shaqa ma shaqaynayo marka dhibka taagan maanta waxa weeyaan libiya waxay lamid tahay oo ay runtii ay lamid tahay wadanka syria waxay lamid tahay wadanka ciraaq waxay lamid tahay wadanka soomaaliya soomaaliya maanta dhaantamadisa loo fiiriyo waayaha marka mucamar alkhadaafi wouba geeriyooday halkaas ayuu dalku gaarsiiyey oo xitaa warbaahinta qaar waxay qaadanayeen in cunugu markuu dhasho xataa loo bilaabayay mushaarkii uu dowladda uu ku lahaa ama xaquuqdii uu ku lahaa soo lama dhigi kara marka dadka libiya waxay rabeen way heleen
lama oran karayo dadka waxay rajeynayeen dadka libiyaanku waxay rajeynayeen in micnaha ay camaluurtan dhaata isii helaan oo nolosha istiisiyaasaan bay helayaan laakiin inay tandhacaysa cid ku fikeraysa malaha markaad la sheekaysa ragga siyaasinta markaad la sheekaystid ragga mutaqafiinta mutacayibinta markaad la sheekaystid markaad micnaha yani aad tagto wadanka libiya waxaad garanaysaa dadku inay runtii aad iyo aad ugu xun yihiin wixii dhacay aad iyo aad ugu xun yihiin maaragtay dal barwaaqo badan dadkiisu micnaha ay dhaqaalo qaadanayaan dal micnaha waxa weeya qaaradda africa ay shaqa usoo doranaysa dal wuxuu maanta adduunyada ku jiru ahaa libiya maanta waxay noqotay dal xataa ka liibta wadamada afrikaanka qaarkood maanta burundi iyo rwanda ka liibtaan wadanka libiya marka dadka libiyaanku waxay rabeen may helin waxay waxay raadinayaan waxay ahayd oo dacwad ay u sameeyeen in ninkan ay iska qaadaan oo dowladda muqlaada ay meesha keenaan si marka horumarkii iyo maaragtay dhaqaalihii wadankaas meesha uu tawraaka sare looga qaado marka tiibay may dhicin waa tahay hadda dowladda weli aan awoodda lahayn ee libiya ka jirta iyo mucaaradku xoogaa heshiisa ayay gaareen arrintaasi ma dhaxalsiin kartaa in dib loo hela amaanka libiya
waa runtii waddada way dheer tahay wayna dhib badan tahay wayna qodxaan badan tahay marka in la gaaro libiya lagu celiyay sa yahay shan sano ka hor waxaa runtii aada bay u adag tahay يعني dadka liibiyaanka qaxootiga ay noqdeen way bara gudaha waddankay ku bara kaceen dhalinyar shaqlaan baa ka taagan magaalooyinka qaarkood waxaa iska haysta ururo madax banaana iska haysta hogaangista qaarkood ururo islaamiyiin baa iska haysta qaar waxaa iska niman maleeshiyaad oo qaba- qabaalo ka tirsanaa iska haysta waxaasoo dhan in lasu keeno oo markaa dadkii lagu celiyo siduu ahaanti lagu celisho sanado badan bay qaadanaysaa laakiin inay heshiiyaan sectionka mid ay heshiiyaan oo isu imaadaan waa tallaabo yar oo dhinaca saxda loo qaaday laakiin wax badan baa haray mustaqbalku waa madow yahay waa waddadu waa idin badan tahay ee dadka lasokeenoo kale eedana muddo badan muddo fara badan bay qaadanaysaa in uradan islaamiyiinta ee jihaadoonka ah ee ayagu aan xuduudba la xuduudba aan lahayn ayuu leeyahay adduunkan anaga xukumayna ku hayna si laga yeeli lahaan ayaga ayaga hortaallaa marka wadanka libiya lagu soo celiso libiya lagoraa afrika ay taqaano libiyada yurub ay taqaano libiyada carabta taqaano lagu soo celiso sanado badan bay qaadanaysaa waayahay Een, dadka libiya wax badan way ka barteen een, dhibaatada ay leedahay inay dowlad burburto een, ammaankii la soo celin waayo sidee marka ugu fudud ee loo midayn karaa een, qolyahan daacish markii laga tago inta kale dalka ka dagaalamaysa libiya horta waxaa weeyaan waxaa weeyaan in laisu tanaasulo in dadka libiyaanka ay isu tanaasulaan in wadanka libiya uu ka wen yahay dadka dadka ay ka wen yihiin libiya wadanka uu ka wen yahay wadda uu ka wen yahay in dadkan macnaa barwaaqada khayraadkiisa ay si leeg u maarata ugu faa'idaystaan in waxyaaba fara badan ay ka tanaasulaan in micnaha yacni dad kasta oo wadanka libiya degan ay iska dhex arkaan xukuumaddu ay iska dhex aragto in dowlad cadaalad ah oo dadka ay u siman yihiin la sameeyo in yani dowlad vision leh oo aragti leh oo ummadda ka gudbin karta waxa maanta haysta ka gudbin karta in la helo taa marka waxay keenaysaa marka in wax badan lagu gaaro maaragtay marka runaantii waxa weeyaan dadka hadda liibiyaanka ah waxba dowladda inay aad u daalayaan aada u daalayaan waxay moodaa maaragtay in hadda yani sida hore isaga soo dhaweynayaan marka rajooyin badan baa muuqda inkastoo waddadu ay adag tahay waa tahay ugu dambayntii marka doctor cabdiwahaab een, aan iska soo gebagabayno een, maxaa la gudboon een, dadka wada dega een, qaaradan africa
walaata afrika waxaa la gudboon afrika maanta waxa weeyaan xilli xun bay gashay xilli ay dagaalo aafeeyeen weliba qaaradda dhinaceeda baray ayaa ugu daran maartay dhinaca waqooyi ee qaaradda marka waxaa wanaagsan in yani afrika ay isu tashato in af- afrika waa qaarad kore weeyaan waa dhul macnaha khayraad fara badan oo ku jiro waa dad macnaha waxa weeyaan runta haddii maanta khayraadka afrika si fiican loogu faa'iidaysta wax badan macnaha qabsan kara dadka afdaaha afrikaanka loo baahan yahay inay ligta ka tiraan dadka afrikaanka ah oo ay xukuumad fiican keenaan oo door wanaagga ay keenaan oo meelaha horumar qaaradda ay geysiiyaan maanta waxa weeye qaaradda xilligii ugu ficneyd ee meelaha waxbisaasoolasaan ay taagan tahay qaaradda kontonka sano ugu dambeysay waxbarta ayaa la helay shirkado fara badan oo ajaanida ayaa doonay inay qaaradda inay maalgashadaan in yani ku ay qaaradda ku deeto wadamada southeast asia wadamada south korea yani wadanka li- wadanka li- singapore wadanka la yihahdo maaragtay eh, muxuu yahay malaysia wadamada china wadooyinkaas xaluuqa inay ku daydaan maarta horumarka marka ay faiist faiist asia ay gaareen ayaa leedahay marka afrika inay maas ku dayto loo baahan yahay oo marka yani gulligan macnaha fakrigan qaaradda sagaadiyey ee macnaha yani qaaradda riday inay dib ugu inay dib ugu kabsadaan inay dhisaan yani kaabiyaasha dhaqaalaha ay dhistaan in warshadihii ay wax ka qabtaan in beerihii ay wax ka qabtaan in qadamaadkii ay wax ka qabtaan in warshadihii reer lagu dhito maarta lasoos maarta lagu baasho oo wadanka oo qaaradda ay noqoto qaarad macnaha xagga warshadaha ka hormarta loo ay noqoto ayaa qaaradda dadka dadka marka afrika loogu fadhiyaa marka qa- wadamada afrika waxaan leeyahay warkudada faiist asia wadamadan faiist asia loo kudada konton sano ka hor ay ka liibteen maanta way ka horumareen waa tahay een, aad baad umahadsan tahay een, doctor cabdiwahaab een, sheekh cabdisamed ayuu ahaa oo qadka telefoonka magaalada nairobi een, si toosa ugu jiray een, wuxuuna een, falanqayn kooban oo igula sameynaya xaaladda ka jirta qaaradda afrika een, siiba doorashada la filayo in maalinta berita ay ka bilaabato een, wadanka uganda iyo cidda suuragalka ay tahay ee, inay ku guulaysato waxaan kaloo dul istaagnay sababaha keeni kara in madaxda qaaradda afrika ay xilka iska hayaan ilaa iyo qaarkoodba ay ka dhintaan iyo libiya muddo shan sana ah kadib kacdoonkii ay ku sameeyeen dowladdii dalka ka jirtay uu hogaaminayey een, madaxweynihii hore ee waddankaasi korneel mucamar al khadaafi ma gaareen hadafkii ay lahaayeen dhammaan intaa oo dhan ayaan falanqayn kooban aan ku sameynay aad buu umahadsan yahay doctor cabdiwahaab een, haddii aan u gudbo dhinaca ciyaaraha een, kooxda kubadda cagta ee chelsea waxay u safartay een, dhinaca iyo waddanka faransiiska waxa ay kula soo dheeshay een, kooxda baris Een, kulanka champion league ayuu ka tirsanaa laba iyo hal ayuu kusoo gabagaboobay een, goolka ugu horeeya chelsea waa lagala hormaray oo oo waxaa ka dhalishay ibrahimovich een, intaa kadib waa ay bareejeeyeen hal iyo hal ayaa lagu kala maray kambiyadii hore markii dib laysugu soo laabtay ayaa kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa laga dhalishay goolkii labaad waxaana ka dhalishay ciyaaryahan cavani oo gadaal ka soo galay ciyaarta intaana waxaa ciyaartii kusoo gabagabooday laba iyo hal ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee baris benficana daqiiqadii sagaashanaad gool ay dhalisay ayay iyana ku badisay guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaada wararka oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaxiibkay fahad cabdigaas ayaa dhinaca farsamada hagayay anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine dhammaanteenoo isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo iyo mar walina aragno afrikoo isku duuban